Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka ka daahfurtay istaraatiijiyadda dhijitaalka ah ee beeraha Soomaaliya kaasi oo ah barnaamij xoogga saaraya sidii beeraha loogu adeegi lahaa tiknoolajiyada casriga ah ee horumarinta wax soo saarka beeraha. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda beeraha, mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn agaasimaha waaxda mashiinada, teknoolajiyada iyo hal-abuurka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk Soomaaliya, Deeriye Cabdi Maxamed ayaa ka warbixiyay muhiimadda qorshahan.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka soo bandhigaysaa istaraatiijiyadda nidaamka beeraha danabeysan oo loo yaqaano Digital Agriculture Strategy oo ah buuggan istaraatiijiyadan waxaa runtii aan rajaynaynaa in wax badan ee ka bedesho nidaamka beeraha Soomaaliya oo aan rajaynayno in habka hadda aan wax u beerano oo ah hab iska dhaqameed inaan u bedelno hab casri ah iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyadda iyo maaragtay fursadaha waddanka ka jiro dhammaan wadamada dariska nala ah istaraatiijiyadda noocan ah way samaysteen wayna maaragtay runtii ay dhaqangeliyeen istaraatiijiyadan fursadaha ay haystaan dadka beeraleyda soomaaliyeed ama ay ku hegaysa ayaa waxay tahay in laga faa'iidaysto internetka wadanka maadaama soomaaliya internet fiican ay haysato sidoo kale mobilkii ama isticmaalka mobilka oo wadankao dhan ku baahayo oo maanta aan rajaynayno ilaa baadiyaha dadka beeraleyda xoola dhaqatada in mobilka uu gaaray dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka galmudug axmed nuur cusmaan xaaji ayaa soo dhabeeyey qorshahan cusub waxaa weeyaan waa maalin weyn maalin qiimo badan muhiim u ah beeralayda dalka iyo weliba dhallinyarada runtii u diyaarsan inay horumar dalkan ka sameeyaan beeraha waa doorka ugu weyn ee dalkan runtii shaqo abuur iyo wax soo saarba u ah dal kasta oo horumarayna wuxuu ka horumaray wax soo saarkiisa oo lagu kabay tiknolojiyad inagu haddii aan shalay wax u beeran jirnay qaab maanta waa laga gudbay waxaana loo gudbay tiknolojiyad ugu dambeynna wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq oo furay shirka ayaa sheegay in qorshahan wax badan ka bedeli doono waxsoo saarka beeraha soomaaliya iyada oo laga faa'iidaysanayo fursadaha aan haysanno ay ka mid tahay qiimo jaban oo mata internetka smartphone dhallinyaraha al abuur leh iyo maantaynu u fadhino istaraatiijiyadii inaynu samayno intaasoo dhan markaan isku daro waxaan aaminsanahay in beeraha la hormarin karo oo mataqaana wax soo saarkeeda in kor loo qaadi karo intaas waxaa sii dheer oo muhiim oon idiin sheegi haddaan iin sheega aad ogtihiin botenshiyaalka uu waddankeenu leeyahay ee beeraha eight pointy nine million hector square oo ku habboon wax soo saarka arab land baan leenahay